أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin falcelinno caalami ah oo laga bixiyey tallaabadii maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan ku go'aansaday in uu safaarad kaga furto magaalada qudus ee dhulka falastiin isagoo aqoonsanaya caasimadda yuhuudda haddaba maxaan ka ognahay qorshahan iyo cidda gadaal ka taagan warbixin ayaan idinkaga haynaa mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo ka hadlay fadliga maalinta weyn ee yoomucaraf ah oo ku beegan maalinta berri ah inshaa allah maxaa laga doonayaa qofka muslimka ah ee doonaya inuu ka faa'iidaysto maalintaas kelimad arrinkaasi ku saabsan ayaan idiin haynaa sicir barar ku yimid qiimaha ariga lagu kala iibsado suuqyada magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sababta keentayna caawa barnaamijka faafareebka wararka waad ku dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadlay duqaymo diyaaradaha cadowga ay ka geysteen degmada buuqa qable taas oo sababtay geerida dad shacab ah oo aan waxba galabsan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan muxuu daarnaa nuxurka taxanihii filimka ahaa ee ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib loogana hadlayey kaalinta dahsoon ee kiniisadaha ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya maxaa la gudboon ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan iyo sidee sannadkan ciidul adxal mubaarak looga diyaargaroobay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan falcelinno caalami ah ayaa laga bixiyey tallaabada uu maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan ku go'aansaday in uu safaarad kaga furto magaalada qudus ee dhulka falastiin isagoo u aqoonsaday caasimadda yuhuudda haddaba maxaan ka ognahay qorshahan iyo cidda gadaalka taagan warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya suhayb cabdulaahi maamulka ashahadala dirirka ah ee somalilan ayaa horaantii isbuucan ku dhawaaqay inuu safaarad ka furanayo magaalada qudus ee dhulka filistiin halkaas oo ku yaallo masjidka barakaysan ee al aqsa tallaabadan waxaa si wadajir ah ugu dhawaaqay cabdiraxmaan ciro madaxweynaha murtadka ah ee maamulka somalilan iyo benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda maamulka ashahadala dirirka hargeysa ayaa furay bog cusub oo baalmadow u gelin doona taariikhda dhacdadan ayaana si adah looga dhaleeceeyey caalamka islaamka doctor raakib asarjaani oo ah mu'arikh weyn islamarkaana leh kutub ka faalloota taariikhda iyo siirada islaamka ayaa maamulka somalilan ku sifeeyey dabadhilif liita oo halis gelinaya qadiyadda filistiin tiktorka oo kelimad cusub jeediyey ayaa ugu horrayn ka hadlay khataraha weyn oo u bareeray maamulka riddada somalilan iyo sida yuhuudda uu ugu soo hogaaminayo dhulka istaraatiijiga ah ee geeska afrika تفاجئنا أرض الصومال سوماليلاند ما بين الحين والآخر بخبر صادم في 2024 عملت اتفاقية مع إثيوبيا لوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر في نظير الاعتراف بأرض الصومال وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر عن طريق ميناء بربرة اللي موجود في أرض الصومال marba marka ka dambaysa waxaa naga soo baxaya warar lama filaan ah oo ku saabsan somalilan sannadkii labada kun afariyo labaatan somalilan waxay heshiis la gashay etoobiya kaasoo etoobiya loogu oggolaanayay inay marin u hesho badda cas iyadoo beddelkeedna la filayey aqoonsi ay etoobiya siiso somalilan marin u helista etoobiya ee badda cas ayaa la qorsheeyey inay ka dhacdo dekedda berbere ee ku taalla somalilan arrintan way socotay inkastoo la ogaa inay jiraan khilaafyo iyo xurguf u dhexaysay etoobiya iyo masar etoobiya iyo suudaan iyo sidoo kale etoobiya iyo soomaaliya hase yeeshee somalilan waxay si kasta u raadinaysay aqoonsi caalami ah qorshahaas ayaa hakad galay kadib markii turkigu dhexdhexaadin ka sameeyey labada dhinac lix iyo labaatankii disembar labada kun shan iyo labaatanka waxaa lasoo sheegay war kale oo gilgilay bulshada kaasoo ahaa in israa'iil ay aqoonsatay somalilan sidaas daraaddeed israa'iil ayaa noqotay waddanka keliya ee si rasmi ah u aqoonsaday somalilan waxaana si muuqata u bilowday xiriir u dhexeeya israa'iil iyo somalilan sidoo kale waxaa jiray mowqif aan weli caddayn oo ku saabsan taiwan iyadoo aan la ogeyn inay si rasmi ah u aqoonsatay somalilan iyo in kale balse taiwan lafteedu weli ma haysato aqoonsi buuxa oo caalami ah bishii febraayo somalilan ayaa si keligeed ah maraykanka ugu bandhigtay inuu ka faa'iidaysto khayraadka dabiiciga ah iyo macdanta ku jirta dhulka somalilan islamarkaana uu ka samaysto saldhigyo ciidan somalilan arrintaas wax diidmo ah kama muujin maraykanku wakhtigaas jawaab rasmi ah ma bixin balse waxaa muuqatay in jawaab qarsoodi ah la bixiyey maadaama sagaalkii abriil kii la ogaaday in saldhig ciidan laga dhisayo magaalada berbera ee somalilan gaar ahaan magaalada dekedda leh ee berbera iyadoo la sheegay inuu yahay saldhig ciidan oo israa'iil ay leedahay
وخارج كل التوقعات أعلنت أرض الصومال على إن هي ستفتح سفارتها قريبا في إسرائيل فين بقى؟ في القدس يعني كدلالة على اعترافها رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل
arrintan ayaa ka weyn aqoonsi ay isdhaafsadaan laba maamul oo dunida inteeda kale ka takooran balse waa xadgudub ka dhan ah ummadda milyaarka muslimka ah gaar ahaan reer filistiin in maamul xukumo dad muslimiin ah islamarkaana ka jira dal muslim ah uu safaarad ka furto magaalada alqudus una aqoonsado caasimadda yuhuuda ayuu doctor raakib asarjaani ku sifeeyey cudwaan iyo gardarro aan marnaba la qaadan karin wuxuu tusaale u soo qaatay in dowlada aad u liita oo dabadhilif u ah maraykanka ay horey u qaateen go'aankan la mid ah iyagoo maraykanka ka amar qaadanaya balse aysan jirin dowlad weli qudus u rartay safaaradeeda قلدت أمريكا في هذا الموضوع خمس دول مع أمريكا بقوا ستة كل المجموع اللي عمل العملة ديت هم ست دول فقط جواتيمالا مع أمريكا طبعا واحد وبعدين جواتيمالا وكوسوفا وبابوا غينيا الجديدة بلد كده جنب استراليا صغيرة waxaa jira shan waddan oo israa'iil la safan marka maraykanka lagu darana waxay noqonayaan lix waddan guud ahaan waddamada qaaday tallaabada waa lix keliya waddamadaas waxaa ka mid ah guatemala kosovo babwa new guinea oo ah waddan yar oo ku dhow australia honduras oo ku taala bartamaha amerika iyo fiji oo iyaduna ah jasiirad yar oo ku dhow australia islamarkaana dhowaan qaaday tallaabadan bilo ka hor waxaa sidoo kale jira afar waddan oo kale oo qudus u aqoonsan caasimadda israa'iil balse aan weli safaaradooda u wareejin halkaas waddamadaas waxaa ka mid ah kuuriyada koonfureed jek republic iyo waddan lagu magacaabo nawru oo ah dal aad u yar oo ku dhow australia nawru baaxaddeedu waa qiyaastii kow iyo labaatan kilomitir oo laba jibaaran طبعا انا متاكد ما حدش سمع عنها قبل كده نور ديت بلد صغيرة كده قوي قوي قوي موجودة جنب استراليا مساحتها 21 كيلو متر مربع waxaa loogu yeero maamulka somalilan oo ah maamul ashahadaladirir ah ayay dowladaha ingiriiska iyo etoobiya ka dhiseen waqooyi galbeed ee soomaaliya horaantii sagaashameeyadii kadib markii ay burburtay dowladdii shuuciyadda ahayd ee siyaad barre wuxuuna maamulkan kulansaday xumaan idilkeed si la mid ah maamulada ridada ah ee waddanka ka jira الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka hadduu alle idmo maalinka berri ah waa yoomu carafa waxaana ku jira fadli fara badan oo ay kulansatay maalintaasi haddaba sideen uga faa'iidaysannaa maalinta berri ah waxaa kelimadan inoogu soo koobaya sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd yowma carafa waxa uu ka mid yahay ayaamaha fadliga badan ee lainoo sheegay asbaacan o dhan aynu dhegeysananay culammadu ay ka hadlayeen tobanka beri oo ilaahay subxaana watacaala sida gaarka u qiimeeyey ee uu ku dhaartay walfajri walayaalin cashirin uu yidhi ilaahay subxaana watacaala nebiguna uu yihi sala allahu calayhi wasalama min ayaamin alcamalu saalixu fiihi axabu ila allahi min hadihi alayaam yacni alcashra tobankan beri ayaamo ilaahay agtiisa camalka saalixa looga jecel yahay ma jiro qaaluu walaljihaadu fii sabiili illaahi jihaad fii sabiilillaahi baa acmaasha ula weynaa saxaabada iyo dadka muslimiinta mar walba waana weyn yahay bacda towxiid waa camalka ugu fadliga badan xataa jihaad fii sabiili illaahina ma ayaamahan camalka la sameeya ka fadli badan haabuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa rajulun kharaja binafsi wamaalihi falam yacud bish- falam yarjic minha bishayin naftiisa iyo maalkiisa nin la baxo jihaad la aaday waxba la soo noqon meeshaa ku shahiiday oo hantidiisina lagu lagu qaatay kaa unbaa ka fadli badan wax kale oo dheer ka- oo mataqaana ka dheerayaa ma jiro marka tobankaa beri bay ka mid tahay bal waxay ka mid tahay min ahami mataqaanaa acmaali alxaj wa min ahami ay- hadihi alayaam tobankan beri mo- yoomka ugu muhiimsan ma isagaa mise waa yoomu caashir ayaa mataqaana culammadu isweydiinayaan marka waxaaba xadiis kusoo arooray alxaju carafa xajka dhan oo la sheegaaba waa carafo oo rukniga ugu muhiimsan wey xajku afar rukni buu ka kooban yahay niyada oo iyadu wax walba u horeynaysa iyo alwuquuf bicarafa oo maalintan maanta beri ah la istaagayo oo camalkeedu bilaamayo side marka duhurka la tukado uu bilaamayo inta ka horeysa meel ka yar sugaysaa la degaa oo mataqaanaa lagu sugaa ilaa zawaalka markaasa hore loo dad hore isaga galaana way jiraan laakiin sunnadu waa in sideedda la galo marka eh, eh, duhurka marka la tukado in la galo weeye carafo la istaago Eh, maalinkaas oo duhurka ka bilaamaya ilaa habeenkeeda qofkii saacad ka mida eh, istaagahay waxaa la odhanayaa ruknigaas waa ansaxay oo waa xaaji Eh, wixii saddexda dambe oo ka- labada rukni oo ka dambeysa hadduu ku darsado waa afar rukni baynu xajku niyada iyo yooma carafa iyo dawaaful ifaada iyo mataqaanaa oo eh, yoomu naxriga wixii ka dambeeya la gudan karo intii la rabaa laga dibdhigi karaa laakiin sunnadu maalinkaasuu bilaamayaa yoom eh, dawaal- dawaaful ifaadu xajka la dawa- kacbada la dawaafayo waxaa afreeya eh, sacyiga oo safa iyo marwo toddoba jeer lagu wareego qole rukni shanaad ku dartana waa jirtaa shaafiyadan hadin baan filayaa oo yidhaahdaan xiiritaanka madaxoo la xiirta xalqiga ayaa shan rukni isaguna ah laakiin raajixu waa afartaas baa loo badanya marka rukniga usii muhiimsan alxaju carafa maalinkaasu dhacayaa yooma carafa ayuu dhacayaa waa wuquuf bicarafa carafa dhexdeeda maxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa waxyaalaa la sameeya wax ka mida soomka ka mida oo uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey xadiiska abi qataada fii saxiixi muslim markii la weydiiyey can sowma yowmi carafa wuxuu yidhi eh, yukafiru sanata almaadiya walbaaqiya sanadkii lasoo dhaafay baa ilaah dembigiisa ku dhaafaa qofka ugu dhaafaa iyo kan ka dambeeyaba laba sanaa lagu dhaafaa halka markii la weydiiyey yowmu cashuuraa oo bishaan inagu soo socoto muxaram ah tobankeeda uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam yukafiru sanata almaadiya sanadkii soo dhaafay dembigiisa ayaa ilaahay ku dhaafaa kani isagu waa laba sano marka waxaad garanaysa ahamiyada uu leeyahay soomka maalinkaa la soomo dadka muslimka meel kastoo ay joogaan waxaa la rabaa maalinkaas in laga qanimaysto dembiga la dhaafaya ma kabaa'irtu ma ku jirtaa allahu aclam eh, laakiin waxay u badan tahay kabaa'irtu sida uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam eh, sowmu eh, rama- ramadaanu ilaa ramadaan waljumcatu ila aljam- ila aljumca mukafiraatu lima beynahuna culimmadu waxay u badan yihiin takfiirka nooca ta- ta- ee, dembi dhaafidda noocaasi inay tahay ee, dunuubta kabaairta aan ahayn ee ka hooseysa kabaairtu inay u baahan tahay niyo iyo toobad khaalisa ee qofku shuruuddii toobada isagoo maraya toobad kaamila u la yimaado iyo kabaairta waaweyn u baahan tahay inuu dee ilaahay ku dhaafana dhammaanteedna iyaduna baciid maaha laakiin saasaa qowlkaasaa loo badan yahay saan filay Ee, masaladaas marka waxa weeye w- eh, soonka maxaa weheliyey qofku isagoo niyeysanaya laba sano inuu dembi dhaaf ku helayo maxaa weheliyo acmaash kale uu ku daraya waa maxay waxa uu ku darayaa eh, nebigu waxaa ka sugnaa sala allahu aleyh wasalam fi sunani tirmidi inuu lee- leeyahay afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah wa afdalu ducaa ducaau yowmi carafa wax aan ku qowlo oon idhaahda anigu iyo nebiyaashii iga horeeyeyba waxaa u fadli badan kelimatu towxiid laa ilaaha illa allahu baa u fadli badan Ee, ducana wax la ducaystana waxaa u fadli badan ducada yowmi carafa fii carafa hadday tahay carafo dhexdeeda qofka xaajiga ahi uu joogo kaba sii fadli badan laakiin xadiisku wuxuu tusinayaa meel kasta uu joogo fii yowmi carafa haddii ay tahay ducada maalinkaas la ducaysta duca ka fadli badan xilli ducadu ay kaga fadli badan tahay oo laga ajiibid badan yahay inuusan jirin buu tusinayaa xadiiskaas marka maalinta ducada in la badiyo tahliisha iyada ah afdalu ducaa maadaama ay tahay afdalu maa qultu ana wani min qabli laa ilaha ila allah laa ilaaha ila allah wuu ku dawaafayay kacbada markuu dawaafaya nabigu calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadir adkaarta noocaasuu badinayay carafa hadduu joogan ayaduu badinayay marka inagu sidaas inaan u akhrina laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah iyo laa ilaha illa allahu subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar sidaa inaan idhaan adkaartu noocay tahayba way kuu furan tahay waana mataqaanaa adoo taaliishaba ku daraaya oo towxiidka kelimada towxiidka waxa weeye maasha allah waa acmaasha ugu muhiimsano maalinka alle inaga rabo weeye towbadda iyo maxaanku irahdaa istikfaarta iyo ducada in maantaas ilaahay mataqaana qofku isu dhiibo oo si toosa u toobad keeno wax alaal wixii dhaqan xun uu ku jiray oo dhan uu go-aansado inuu uu ka insixaabayo Eh, noocay tahayba hadday mid kabaa'ira ahayd sida riddada oo lala shaqeeya iyo balaayada iyo ta- tajasuska iyo kidbiga iyo beenta iyo ballanka baxa iyo wix noocay ahaydba eh, macaasi qofku inuu toos ilaahay uga toobad keena baynu maalintaas u baahannahay aynu maarata si aynu u noqono ka yoomi waladadka umuka si aad u noqoto sida qofka xaajiga xaajigii xajki lama wada gaari karo ummadda waa way ballaaranta waa tiro badan tahay waana fogyaha xajki hanti badani may laakiin waxaa layna siiyey fursad maalinkaas qofku wax ka mushaarakeyn kara camalka khayrka badan oo yowmulxaj alakbar iyo maarata carafada iyo kulli inaynu qan- eh, waqtigaas waxa weeye waa awqaadda ugu badan ee ilaahay qofka khalqiga uu ka xoreynayo cadaabtiis oo qofka lagu sajelaya diiwaanka ahlu jannaha marka fursadan in laga faa'iidaysto aada loo baraarugo oo fadhiga laga kaco ayada oo qofku uu la imaanaya dee go-aan kama damaysa wixii uu ku jira dhaqankiisa inuu bedelayo toobaddu saasay mataqaanaa ku ansaxaysaa go-aan kama damaysa ilaah waxaan ku jira waa ka baxay maanta kadib aadaan kuu noqda addoonni waan ogolahay awaamurtaadaan ku shaqaynayaa diintaadaan baranayaa taqwa waxaynu niri ma jirto aan aqoon lahayn taqwadu waa tacalumu alcilmi waalcamalu bihi walistimraaru fiih in la barto cilmiga lana laguna sugnaado maxaa- laguna dhaqmo lana joogteeyo labadaas qodob la joogteeyo baa qofka uu ku toosayaa qof jaahili ilaahay kuma xirmi karo inamaa yakhsha allah min cibaadi alculamaa marka inahaas baan kusoo kobaynaa wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka suuqyada lagu kala iibsado xoolaha ee magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha la kala siisto ariga kadib markii bulshada magaaladaasi ay bilaabeen iibsashada arigii udxiyada ee sannadkan iyo in suuqyada magaaladaasi sannadkan la geeyey xaddi ka yar kuwii hore loo geen jiray sababo la xidhiira abaaraha ku dhuftay dalka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii maanta tegay suuqyada lagu kala iibsado ariga magaalada muqdisho hadda suuqaani misaaka ilaa hadda weli wax ma gadanin waxaa waaya ariga qaali waaye looma geli karo ariyaal waaweyn xataa ma ahan yaa midka iska caadiga yararka ma aragti laba boqol iyo kontonaa lagu leeyahy kuwa waaweyn waaba afar boqol saddex boqol iyo hee maba loo geli karaba waaba yaabana ariguna waa buuxa laakiin waana qaali walaa waxaa soo galay hadda afar saac camalaa soo galay hadda shan saac iyo lix daqiiqo waaye weli wax ma gadan hadda dhow hadda laba isbuuc ka hor aniga aan intaa ka gatay waxaan ku gatay halkii neef boqol iyo lixdan waa ku gatay maanta dee maba gedi kariba laba boqol iyo konton laba boqol iyo lixdan saddex boqol hataa waa soo arkay hadda arafooyinka hore iyo arafadan isku mid ma ahna waxay ku kala duwan yihiin arafadan arigu waa qaali ee, sidii u ahaa jira ma ahan neefkii markii birimo uu yahay boqol iyo konton la gedi jira maanta laba boqol iyo konton la gadayaa waxaa ugu wacan awaar ba'anaa dhacday oo dal iyo dibadba saamaysay ee, dhulkii jiilaalaa ka dhacay ariga wixii daaqi jireen way waayeen roobaa roob la'aana dhacday marka sidaas darteed arigii saasuu qaali ku naqday kis yaroo roobaa hadeertaan u daadeyn ariga dhiig leh neefkii dhiig leh qofkii haysatuu ku dhegantaa maanta lagama qaadi karo dadka arigaa soo doontaa badan sax waaye maanta arigna qaali waaye lama gedi karo inta badan dadku way iska laabanayaan maanta insha allah horta isbeddel fiican suuq waa laga dareemayaa Ee, s- waddankii oo abaar ka dhacday lacag la'aantii oo jirto iyo xoolihii oo qaaliha isku soo aaday marka saas darteed ee, inay yarahayaan ayaan u maleeyaha sanadkan suuqu waa wax walbaale boqol saddex boqol iyo toban iyo shan qaara ah wifki wax gala oo dhiig le oo maaragtay ulxiyaha ku qurux badan saddex boqol wax ka hooseeya loogu tegi maayo wax ka koreeya moogiyo neefki oo maaragtay iska normaalna boqol iyo siddeetan boqol iyo sagaashan boqol iyo toddobaatan wax walbaalo waaye marka laakiin ariga suuqa jooga badana wuxuu u badan yahay wax aan maaragtay nuxdur saas aan ahayn oo ulxiyaha aan ashku ahayn taari badan waa joogaa noo qalmay hadda aniga saddex boqol iyo toban aan neefkasoo wan ka soo bixiyey saddex boqol iyo siddeetan aan midaan ka- a- a- a- midaan ka soo bixiyey marka arigu waa wax walbaale nuuc walba uu leeyahay ku axsan tahay jawga lacagtiisa qaali waaye maaragtay in marka kale ma- maalmaha kale waxaa la gadaa boqol boqol iyo konton boqol iyo soddon boqol iyo afartan hadda waxaaba arkaysaa neef saddex boqol oo doolar la gadaa saddex boqol laba boqol iyo konton aaduu ku axsan yahay maaragtay dadkiyaa ku soo xooma maaragtay dad badan oo maaragtay maalmaha kale ari aan qalan arafadii ari qalo marka aaday u fiican tahay maaragtay jawga sida loogu talagalay u socotaa hawsha الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dokumentarigii lixda xalqa ka koobnaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo looga hadlayay kaalinta daahsoon ee kiniisaduhu ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya ayaan mar sii horraysay oo maanta ah wax ka weydiinay al ustaad abu maxamed wixii uu ka fahmay filimkaas iyo sida ay ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed u arkaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاك الله خيرا أخي بخاري وأدوه al ustaad maxamed waxaa soo dhammaaday filimkii taxanaha ahaa ee lixda xalqa ka koobnaa ee loogu magac daray kaalinta dahsoon ee kiniisadaha ay ku leeyihiin soomaaliya bal nuxurka filimkaasi haddii aad dhegeystayaasha usoo koobto su-aasha haddaan ka jawaabo muxuu yahay muxtawaha ama nuxurka aflaamtan iyo xalaqaadkan ay xambaarsan yihiin Ee, waxaan dhihi karnaa xaqiiqatan cinwaanka la siiyey xalaqaadka oo aayadda qur-aanka ah qowluhu tacaalaa wawadduu low takfuruun aayaddaas sharaxaadeedii oo camali ah ayay ka hadlayeen xalaqaadkan bimacnaa in badan oo muslimiinta ka mid ah way og yihiin inay gaaladu jecel yihiin inaan gaalowno ilaahay subxaana watacaala qur-aanku noogu sheegay in ay jecel yihiin inaan gaalowno een, ayna la dagaalamayaan ilaa aan ka gaalowno laakiin camali ahaan markay noqoto waxaa dhici karta muslimiin fara badan inay ku sirmaan waaqica maanta jira iyo isdhexgalka adduunka maanta uu isdhexgalay marka een, xalaqaadkan waxay caddeeyeen in xaqiiqada ah in gaaladu ay jecel yihiin inaan gaalowno ay tahay wax camali ah oo waaqici ah waxay soo madhigayeen asaaliibta ama hababka kala duwan oo loo maro sida muslimiinta loo gaalaysiiyo een, iyadoo weliba tawsiiq iyo maaragtay ee, wadata wathaa'iq een, oo cad- cadeymo rasmiya wadata marka waxaan dhihi karnaa nuxurku waxaa weeyaan in si camaliya dadkii loo tuso in ay gaaladu jecel yihiin inaan gaalowno ayna ka shaqaynayaan arrimahaas aysan qarinayn ee ahdaaf rasmi ay tahay oo maal eh, loo sameeyey juhdi lagu bixinayo nataa'ijna laga sugayo marka dee ikhwadu jazaahum allahu khayran waqti bay ku bixiyeen sida ka muuqata juhdi fara badan iyo jamcul macluumaad eh, meel fog bay kasoo bilaabeen ilaa maanta ay soo gaarsiiyeen marka muxtawahaas markaan soo khulaasayno waa dadka in la baro waaqica maanta aan taagannahay iyo mujtamaca soomaaliga oo muslimka ah waxa maanta wajahaya oo xaqiiqada rasmiga ah intaas ayay xambaarsanayeen aniga si iga baxday haddii marka aan xoogaa sii faahfaahino dee walaalayaal waxaan ognahay annagu dad muslimiin ayaan nahay Een, laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah ayaan dhahaynaa Een, caalamka maanta diime ayaa ka jira Een, diimahaas waxaa ka mid ah diinta ay aaminsan yihiin nasaarada dadka loo yaqaano dadka marka dee dadkii aan is haynin weligeen ilaa xilligii alxadaara alislaamiya alxuruub asaliibiya dadkii aan ishaynay weeyaan oo haddana markii dambe ilaahay u qadaray in alcaalam alislaami ay gumaystaan dad marka jaanis helay ay muslimiinta ku gumaystaan weliba ereyga gumaysi waa erey bixin fiican weeyaan carabiga hadda isticmaar baa la yidhahdaa waxaa ka saxsan af soomaali ahaan kan hadda anagu isticmaalno gumaysi dadka in la gumeeyo marka waxay heleen jaanis ay xogtii muslimiintana ku helaan xoolahoodiina ay ku heleen ayna ku gumaysteen taa marka waxay siisay jaanisya fara badan oo ay ka heleen alcaalamulislaami gaar ahaan annaga dee soomaaliya meeshan alla nagu abuuray dawaatina la kala qaybiyey oo mujtamacii soomaaliga ahaa oo muslimka ahaa waa tii ajzaa loo kala qaybiyey qayb luqma ahaan waa tii qolo loo siiyey marka taariikhdaas dheer markii la soo raaco waxay isugu imaatay dee hadafka rasmiga ah oo haddii aan dhaha ka qarsanno oo aan ishalmaansiino laakiin markaas xaqiiqada waxaa weeyaan in loo rabo dee mandiqadan inay noqoto mandiqa nasraaniya yani xaqiiqadaas ayaguna way ogyihiin ahlucilmi way ogyihiin dadka dhan way ogyihiin laakiin bacdunaas waxay jecel yihiin inay indhaha ka qarsadaan oo iyagoo arkaya inay dhahaan inay ishalmaansiiyaan ama ay maaragtay shahwaadkooda ay raacaan ka mana ahan dee waxanu arrintan ma aha arrin oo wax sahlan oo hadda laga hadlayo ma ahan yani waa qadiya cadiima una malayn maayo hadda qof muslim ah oo maanta ka shakisan inuu jiro inay gaaladu jecelyihin inaan gaalowno ayna la jahrahayaan sa annaguba u jecelnahay inay islaamaan oo diinteenna u qaataan oon ugu yeerayno ayaguna tooday nagu yeerayaan naf iyo maalna waa ku bixinayaan
waa mahadsan tahay abu maxamed bal waxaad ka warantaa saamaynta hay-adaha kirishtanka ah ay ku leeyihiin majaalka waxbarashada ee soomaaliya ee filimkaas lagu soo bandhigay su-aasha dhahaysa maxay yihiin saamaynta hay-adaha reer galbeedku ay ku leeyihiin otansiiriga waxbarashada taasna way kooban tahay dee saan ognahay waxbarashada guud oo waddanka iyo in badanoo caalamka ka mid ah dee waxaa gacanta ku haya hay-aadkaasa gacanta ku haya ha noqoto mustawa jaamicad ha noqoto ha noqoto mustawa madaaris ha noqoto kuwa khaaska hataa way taageeraan marka saameyn weyn bay ku leeyihiin oo dhan kasta ah ha noqoto xagga muqararaadka dejintooda ha noqoto tababarka macallimiinta ha noqoto qalabkii maaragtay farsamada ha noqoto marka haddii meeshanna qofkii wax kuu qabta daahiran weli ayaad siinaysaa ka waxay ay ka faa'iidaan sida qaalibka ah dadka maadaama ay u muujiyaan taageero maadi ah markaas walahooda helayaan marka dadkii way jeclaanayaan waa la aaminayaa waxaa laga dhiganayaa mustashaariin waa lala tashanayaa hagitaankii muasasaadkii qayb ka noqonayaan manhaajtay qayb ka noqonayaan xaqiiqada iyagaa waxay noqon doon marka u dambaysa dee cidda amarka rasmiga iska leh man malaka quutaka faqad malaka qaraaraka marka taathiirkaas taathiir iska cad weeyaan oo hay-aduhu ay ku leeyihiin waxbarashada gaar ahaan soomaaliya marka maragma doonto weeyaan inay saameyn khaasa ku leeyihiin dee dabcan mar haddii meeshiina hay-ado soo galaan ayna qarbi yihiin hay-adahaas ama reer galbeed ay yihiin nasaaran ay yihiin kolleyba waxaan malinayaa qof hadda qof oo aan ku diin ahayn xalwad bilaash ugu qabin maayo marka waa ahdaaf cad oo ajendahaas dee maraaxilna ha maro oo dadkan dad dee waxaa weeye yaqaana dadka sida loo qabsado maraaxil bay mariyaan ayay kala dilaan ayay isku dilaan marka marka u dambaysana dee wixii ay ka heli karaan inay diintooda galaan ay galaan inta kalena inay toodii ka fasahaadaan meel dhex ku soo dhacaan taasna ayaga u muhiimsan weliba marka hore in qofku meel dhex ku soo dhaco diintiisa ka tago kadib markuu wareero intooda galo marka kuma daahaynee waa iska waadix weeyaan taas adiga ka abuu maxamed ahaan qiimayntaada bal ka waran filimkaas iyo caddeymihii uu soo bandhigayey jasaaka allahu khayran qiimaynta ku aadan xalaqaadkan aniga waxaan u malaynayaa hadda wax ka qiimo badan ama mowduuc hadda ka muhiimsan oo hadda anu intaan arkaya kuleyba xalaqaad soo baxayay shay hadda maanta muslimiinta uga muhiimsan oo hadda tan uga muhiimsan anu ma garanayo in muslimka loo caddeeyo waaqica uu ku nool yahay qofka muslimka oo soomaaliga in ilmihiisii la gaalaysiinayo oo diintii u qaadanayo ee nasaarada indhihiisana lagu tuso waddankii muslimka ahaana kiniisad laga dhisahayo wax ka weyn hadda oo dadka loo sheegi lahaa macarako ka dhacday hal meel oo guur ku dhammaatay waxaa ka qiimo badan middan masiiriga ah tan kale waxaan ku qiimayn karaa xalaqaadkan waxay xambaarsan yihiin cunsur towxiid ulumma yacni ummaddu si kasta u kala duwan tahay waxaa midayn kara inay fahmaan masiirka u dambeeya in dhammaantood la gaalaysiin rabo ta marka haddaan isla fahamno si kastoo afkaarta loogu kala duwan yahay haddii masiirka dhammaanteena labada u inaan gaalowno de inaan iska kaashanno saan bulshooyinkeena iyo mujtamaceenna iyo jiilka soo koraya aan uga hor istaagno inaan la tansiirinin ama aan la gaalaysiinin waxay ka mid tahay khaasiyaadka xalaqaadkan oo inta hadda daawanayso dee ma arkiis wax lagu kala duwanaan karo oo saan maxaa loogu dhigay u malayn maayo inay jirto marka waa hadaf ummadda midayn kara in hadafkaasna lagu midoobo loona midoobo in waddanka laga difaaco mawjaadkan tansiirka marka waxaan ku qiimeyn karaa dee dad juhdi badan bixiyey oo sida muuqata ku rafaaday oo waqti badan kaga baxay macluumaadka jimcintooda iyo diyaarintooda soo gudbintooda iyo hadaf la beegsaday iyo xilli fiican oo ku soo aaday intaasaan ku qiimeyn lahaa jasaak allahu khayr abuu maxamed su-aasha ugu dambayseen ku weydiinaya waxay tahay sidee ayay dadka muslimiinta ah uga gaashaaman karaan gaalaysiintan xoogga badan ee ku socota bulshadooda jasaak allahu khayran seen uga gaashaamanaa gaalaysiinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo ballan qaaday inuu diintan xifdinaayo innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ومع ذلك إلهي وحون أمر يا إن دين تنصينه إن تنصروا الله ينصركم هل ربا سان أوقع شامنا موجات كان تنصيرك هورتا إنا نفهم إنه مركا كوباد با إنا يتشيران موجات إيا حملات تنصيري أورت إنا تاكو قنعنو مركا نفهم إنه كدب قف كستا إنو تبرتيس أو بحيو سوء هورتاقي لها إن أن بجتمعي سلقالي سينين in loo midoobo mujtamacan soomaaliga dhammaantiis inay u midoobaan say isaga difaaci lahaayeen xamalaadkaas tansiiriga ah in qorshayaal loo sameeyo maraakisteenna iyo dadkeenna oo la tawciyeeyo in dadka la baro nasiib yani waxyaalaha cajiibka waxaa kamid a in badan oo kamid a soomaalidu maba yaqaanaanba yani waxay maqleen nasaara qur-aanka way ku arkeen inay gaala yihin waa ogyihiin laakiin xaqiiqatan waxay aaminsan yihiin dadku ma yaqaanaan soo maa dadka marku inay horta bartaan bible iyo kitaab almuqadas iyagu dhahaane maa huwa kitaab almuqadas maxaa ku jira muxuu xambaarsan yahay in marka horta la barto maa hiya diyaana nasraaniya midda hadda maanta jirto munxarifka maxay tahay in la diraasiyo dadku ay bartaan markay fahmaan in markaas qof kasta uu ka hortago dee ma dhici karto محمد يا معتب لكل واه نبي محمد بن ربي صلى الله عليه وسلم معتب يا صليب بان لا تعاون يا ولا شقين يا ما سعون ويسي اسمنا قليان مركا إن أندرين خطرة وحيرا وعن منافع سياسية يا مناسب يا حلالك يا خلافات كان قبلية إن يسن دين تن يسن ودارين تاسنا ومهم لفتقادو كارهان وليو بالمناسبة مقومات كحد يكون تشدان قارض وسيب الشدان لو قالسيو waxyaalaha lamber kow ay ku tashnaa waxaa ka mid ah waa khilaafka qabaliga yacni mujtamacii marka hore waa la kala jebiyey khilaafka qabaliga waxaan ka wadnaa maamul goboleedku waa qabiil macnaha khilaafka midabku raba ha yeeshee khilaafka marka qabaliga ah oo jaahiliga ah markii dadka loo kala jebiyo iqaalim iqaalim loo kala jebiyo oo qoloba iqliimkeeda u tacasubto oo qolo kasta gooni loo taageero waa sidii andalus ka dhacdee markaas kadib fariq tasud tansiirkii waa hirgelaya markaas laakiin dadku hadday midaysan yihiin ay muslimiinnimo ku midoobaan walaaltinimo ku midoobaan luqadooda ay midayso dhaqanku u mideeyo ma la soo dhexgeli karo marka ilaahina ummaddeena ha badbaadiyo waa ikhwada barnaamijkan dir jazaahum allahu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixiyey duqeymo diyaaradaha cadowga ah ay ka geysteen degmada buqa qable taas oo sabab u noqotay geerida laba ruux oo mid ka mida uu ahaa mu'adin ka mid ah mu'adiniinta masaajidda ku yaala degmadaasi haddaba ku soo dhowaada qaar ka mid ah hadallada waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة آه، ماشي وحكا رأي حالي وأن أقنهي عدو التنمضي إيو مركاسي وحي نوم موجي نو قبين وبين نوم موجين بنانك نو كينين فعلها وسميين آه، وحي أي هروق قبين بين نوم موجين أو إي نو إي نو قبي جيران وبين بنانك كينين مركا وحان مركا عن بارين إن أرنكاس آه، نينكاس لقود دي عبدي أحمد حسن إي قبديسا آه، حفصة عبدي أحمد حسن إي هو يدي مركاس المهدى شو النظيف إبراهيم صلاة أرمها كدعي مروقدي دواتها ونلقيب سنينا أهلكاسي قويسكاسي annaguna markaasi waan ka xunnahay waxaana muujinaynaa dadkaas in dad eh, maamul shaqo kule aysan ahayn aysan shabaab ahayn dad iska shacaba iska maata ah ayay ahaayeen ninka odayga reerkas kale nin wuxuu ahaa xooggii iskaga shaqaysto oo beerihiis iyo danihiis raacdaysto ayuu ahaa ma ahayn maamul iyo waxna shaqo kuma lahayn haddii ay leeyihiin maan sarkaana dilin ay leeyihiinna waa beentood dadku waa in ogaadaan dadku marka dad kale ma soocaan waxay arkaan way dilaan waxay xoolihii ay dilayaan dadka bay dilayaan waxay dhaafayeen ma lahan sarkaalka ay sheegaan aba dilan ay leeyihiinna waa been ninkaas nin wuxuu ahaa xooggiisa ku shaqaysto annaga meel kul nool nin markaasi macnaha maamul iyo xarake iyo wax shaqo kulam ahayn ficilkaas marka waa ficilkii yuhuudda ee falastiin ku lahaysay wax kale ma ahan ficilka unbay marka dabada haayaan kii unbay haayaan ilaahna hore nooga sheegay waxay dhowraayaan iyo waxay ilaalimana xoolay dhowraynin daday dhowraynin guryay dhowraynin qoyskaas marka xali waa la baabi'iyey qoys wax loo reebtay ma ahan haddaan nahay culammadii waxaan qiraynaa oo aan caddaynaynaa ninkaas cabdi axmed xasan inuusan maamul shaqo ku lahayn shacab ahaa nin danihiisa qabso danihiisa xasiis uu ahaa walaalka geeriyooday ee cabdi axmed xasan iyo qowskii ka tegey samriya imaan allaha idinka siiya ayaan leenahay waxaan caddaynaynaa haddii aan nahay odayaasha dhaqanka degmada buqa qabla ninkaas inuu nin shacab ahaay oo maaragtay gacantiisa ku shaqaysto fuundi ah guryaha dhiso ee weligiisna maamul shabaab aanan noqonin oo mataqaanaa shacab ah ayaan caddaynaynaa waa beentood waxay dileen nin shacab ah oo abriya ah iyo gabartiisii oo gurigii asaga u lahaay jiifo ayay dileen marka arrintaas waa ka xunnahay haddii aan nahay odayaasha dhaqanka waxaan meeshaan ka tacsiyeynaynaa ku dhintay meeshaan oo xali lagu diray wax shaqul iyo shaqa isku lahayn ummadda islaamka eena lala dagaalamaa baadiya lagakala haadaayo oon leenahay bacda aqalka qaad saacaddan wixii ka bacdi eh kolay muslim oo dhammaan meesha jooga in lala dagaalama waa fahanay arrintaas waxas shaqa ku lahayn marheen na xoogsataas ahay waxaan leenahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun qoyskii maaragti cabdi axmed cabdimudalib uu ka baxay ilaahay subxaana watacaala sabar imaha ka siiyo annaga dhammaanteen intii dhaawacna ilaahay subxaana watacaala noo bogsiiyo aqoon buuxdaan u leenahay nin maskiin oo xamaalata ah oo shaqaysata oo midigtiisa ku shaqaysanayo ayuu ahaay haddii la dhihi lahay shabaab waaya maaragti waxaa waaye waa wax been ah oo waxba aan ka jirin oo sal iraad aan lahayn waxaan u caddaynaynaa ummadda muslimiinta ee caalamka ku nool waxaa baraha bulshada lasoo dhigaya inaysan waxba ka jirin waxaa la dilay qof muslim oo shacab uu yahay iyo qoyskiisa oo markaatideedana iga sheeg maarata annagoo muslimiin ah markaati ka nahay oo deegaankii ah intaas waxaa dheer kuwa marka oo loo sheegaya beenta oo laleeyahay shabaab hala soo dila waxaad la dagaalamaysaan ee aad xambadda ku ridaysaan waa cid aan xambad idinku ridayn hadda kahor laakiin hadda kadib ummadda muslimiinta ah ee meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqiyaa inay hubka qaataan oo iska dhiciyaan gaalada maraykan iyo turkiya oo ma aragti shacabka duqaynaayo oo laynaayo waxay maragmadoonto u tahay xasan iyo dadkiisa oo ma aragti ay ayaga iga sheeg maarata indha u yihiin ay maragmadoonto u tahay shacabow shacabaannahay haddii la dhihi lahay shacab waad u jeediin cabdimudalib waa taqaaniin aqoonaad u leedihiin dadka muslimiinta deegaankan waa garanaa baladweyna laga garanaa waxaa waaye safaradiisa buluburta laga garanaa meel kastoo safar ku tegi jiray mootaaley u ahay nin gaadiidley u ahay mooto iska wato shaqaysataa xamaash waad u jeeda fuundi u ahay guryahuu dhisanaya muruqmaal u ahay rasaaq xalaal ama waxtaa wax kale cunuma haynin markaati baan ugu nahayn ilahay agtiisana jannaa ugu rajaynaynaa haddii cabdimudalib loo malayn lahay nin askari oo shabaab ahaan dilni ama sargaal iska waraa xataa askari maaha hal maalin waa hal maalin saacad gudaheed ama daqiiqad gudaheed maamulkaas waxba uma qaban intaas baa annagoo odayaashiis ah aan caddaynaynaa nabadoonida deegaanka annagoo ah dadkii bulshada oo deegaanka annagoo odayaashooda ah waxaan caddaynaynaa xasan si gaara buu noogu soo duulay xalay waxaa ka dhacay degmada booqa qable duqayn oo wuxuushnimo ah ayaa ka dhacay aad iyo aad ah oo meel aan loo deganaynin nimanka oo duqaynta wada al-shabaab aan soo duqaynin wax ka dilni ay leeyihiin waa beentood waa xaaraan dad shacab ahay gumaadeen cabdimudhalab axmed cabdi xasan waxaas ahay nin muruqmaal leh maalinta marka soo shaqaysta cawadii mu'aadan leh ilaahigiisa yaqaano al-shabaab shuqul kuma laheen fuundiyou ahaay maalinta marka soo shaqaysta cawadii maxaan ku idhahdaa masaajid uu ka aadaamayey ee waa been waxay sheegeen oo baraha bulshada ay soo dhigeen oo sargaal maxaan ku idhahdaa oo kii aan dilnay al-shabaab al-shabaab aan dilnay ay leeyihin been iyo xaaraan waaya yahay maxaan ku idhahdaa ummadda ay u sheegin waa been nabadoonkiisa oo maxaan ku idhahdaa qaas ka ahnahay nabadoonkiisa qaas ka ahnahay ninkaas in iga aqoon badan male weligiis maamulna kama tirsanaanin mana shuqulna kuma lahayn waa nin iska xamaalato oo ilmihiisa uma- maxaan ku idhahdaa u xamaalanay reerkiisa waa la qoyskiisa waa la baabi'iyey arigii dhinow xaynta oo meesha u joogta waa la baabi'iyey Eh, wax loo reebtay male
cabdulmutalib wuxuu ku sababsaday gacan ka gardaran ayuu ku sababsaday allah u naxariista midda kale caalamka islaamka waxaan u sheegaynaa soomaalida waxaan u sheegaynaa islaamka adduunka waxaan u sheegaynaa in een, ummadda soomaaliyeed oo shacabka ah waxaa la yidhi meydka ugu dambeeyey kii hadda la sii waday cabdulmutalib cabdulmutalib ummadda deegaanka reer hiiraan caam ayuu ka ahay wuxuu ahaa nin xamaalata ah walaal iska shaqaysta oo ma aragtay guryaha dhisa Een, ninkaas isaga ah ayaa maanta waxaa lagu sheeguu hayaa inuu sargaal yahay waxaa la wari jiray oo la sheegi jiray oo raayi caamka lagu qaldi jiray waa waxaanoo kaleeto laakiin maanta waxaan xaqiiqsannay waxa ninkaani u wado soomaalida uu ku dhex wado wax jira inuusan ahayn maadaama sidaa uu go'aan ku gaaray annaguna maxaan go'aan ku gaarnay shacabka soomaaliyeed aan diina inaan gacmo buuxa uga hortagno cadow kale uusan jirin aan ka hortagna si guud aan uga hortagna ayaan anaguna hadda aan go'aansanay khayrka allah na waafajiyo ninkaas oo cabdimudalib oo geeriyooday oo dulamka lagu dilay isagii ilmihiisi iyo caruurtiisii lagu laayay gaaladaas ay ku laayeen marka u horrayso annaga sabar allah naga siiyo gaaladaasna waxaan leennahay oo dulamka ku laaysay ee caradii ilaahay allah ku rido maadaama dad masaakiin oo iska xoogsato ah oo maaragtay ilaahay ka cabsado oo iska xoogsado oo mu'aadim ah ay dadka iska laaynayiin oo maaragtay barakicin ay ku hayaan shacabkii soomaaliyeed weliba maaragtay khaasatan buqa qable inay deganaato ayna rabin oo dadkii shacabka hayoo deganaa ay maaragtay beegsanayiin habeenkii ay diyaarad la kortaagan yihiin waxaan leennahay ummadda soomaaliyeed oo na maqlayso oo maaragtay meel kastoo joogto inaad dulunkaas dadka muslimiinta oo maatada ee lagu laynaayo inaad arrintaas haddii soomaalinimo ay jirto waa in laga qiiroodo oo xasan sheekh runta loo sheego oo dadkan uu adeejinayo oo gadaalka taagan yahay haddii soomaalinimo jirto in lagula xisaabtamo haddii dadka la dagaalamayo uu la dagaalamayo dadnimo ay ahaan lahayd laakiin lama dagaalamayo wuxuu la dagaalamaa dadkii shacabka ah oo maatada ah oo marista ah u laayina haddii reer muqdisho haddaad maqlaysaan iyo maaragtay meel kastoo soomaaliya joogtaan oo dibid iyo dal aad joogtaan ninkaas cabdimudalib waa la dulmay ee maaragtay sidaasaana la- hadda buqa qabla caawa ku shan mi maqaan oo duqayn oo ku wadaa oo barakicin dadkii shacabka ahaa hadduu ra- ragga la dagaalama hadduu hadduu raasanayo ragoo ahaan lahay laakiin ma raasanayin dadkii maatada ay laaynayn awalan innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun sidaasaan leennahay maaragtay walaalkii meesha ku shahiiday iyo gabadhiisii aad ayaan uga murugsannahay ilaahayna waxaan u weydiinaynaa shahaada inuu ka aqbalo haddii aan nahay golaha dhaqanka ee reer hiiraan waxaanu sheegaynaa waxyaalaha beenta ay sheegayaan oo ah inay dileen nin mujaahi- ma- mujaahid ah oo shabaab ah ay dileen inay tahay wax been oo baatil ah haddee gaalana horaan waa lagu yaqaani beentaas marka dadka muslimiinta inayna ku kadsoomin waxyaalaha ay sheeganayaan in ay tahay in war been ah waa cadaynaya haddaanahay odayaashii golaha dhaqanka gaar ahaan degmada buqa qalab dadka deganaa odayaashoodii in ninka uu ahaa nin xoogsato ah gacantiisa ku shaqaysta muslim ah mu'adin ah inuu ahaan sheegaynaa waxaa kaloo marka ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah guud ahaan ama walaayaadka ha joogaano ama maaragtay meelo kale ha joogaano gaalo inay cadow u tahay muslimiinta danna ayna ka lahayn allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala macnaha yahuud iyo nasaara idinkama raalli noqonayso ilaa aad ka raacdaan diinkooda walan tarda canka alyahuuda wala nasaara xataa tattabica millatahum ilaahay saasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala marka marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ku dhega kitaabkiinna maaragtay ku sabra waxyaalaha yaryarka dhacdooyinka ah nin walibana maalinkiisa ka hor ma dhiman doono ilaahay ajal buu sameeyey ajashadan lagama hormarayo marka waxaan leenahay dhammaan dadka muslimiinta ah ha la garb istaago mujaahidiinta ha laga qayb qaato jihaadka maadaama aan la fakaraynin oo hadda dadkii muslimiinta ahaa ee shacabka ah ee shaqaysatada ah la laynayo haddee wax lagu fadhiyo ma garanayno marka nin walba oo muslim hadduu oday yahay haddii dhallinyaro uu yahay maaragtay qoryaha ha la qaato gaaladan ha la iska dhiciyo waxaan u sheegaynaa haddii maanta walaalkeen aadna xanuujiseen idina berri ayaad xanuunsan doontaan walaalkeen geeridaysii waa ka xanuunsannay marka insha allahu tacaala idinkana beri ayaad xanuunsan doontaan si ilaahay noo sheegay in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuun maaragta haddii maarat maanta aan xanuunsanay ininka waa xanuunsan doontaan annagana maaragtay waxaydaan rajaynaynin ayaan ilaah ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala oo janno ah idinkana waxaad rajaynaysaan cadaab insha allahu tacaala الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka sidee sanadkan ciidul adxal mubaarak looga diyaargaroob degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe cismaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo diyaariyey halkanna inooga soo jeedinaya
markii uu allaah dadkeedu makeniyey amni ku dhisan ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhowaad labaatan sano waxa ay dadkeedu nasiib u yeesheen in lagu maamulo shareecada islaamka magaalada ayaa sannadihii lasoo dhaafay ku socotay horumar dhinacyo kasta ah sida waxbarashada noocyadeeda kala duwan waxaa ka furan magaalada goobo waxbarasho ilaa heer jaamacadeed waxa ay sidoo kale magaaladu leedahay goobo caafimaad oo xilli kasta ah lagana helo adeeg caafimaad marka laga hadlayo ganacsiga noocyadiisa kala duwan magaaladu waxa ay leedahay goobo ganacsi oo aad u waaweyn islamarkaana laga helo adeegyada asaasiga ah ee ay u baahan yihiin bulshada xilligan la joogo waxaa magaalada laga dareemayaa diyaargarowga munaasabadda ciidda taas oo magaalada xilliyada ciidda ay caan ku tahay bulsho fara badan oo ugu yimaada meelo kala duwan kuwaas oo doonaya in ay magaaladu ku ciidaan sida looga bartay sannadihii lasoo dhaafay ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن اتقى وخاف الوعيد عيد وحي عيد كتها إن تكون نولات ولايات إسلامية أنا كل عيدت برواقة أركتت كتابك إلهي oo lagu dhaqmaayo dadkan oo dhan muslimiin ah oo farxad lagu wada socdo wax laga baqa aanan jirin ciid tana ka ahaat goobaha xilligan mashquulka laga dareemayo waxaa ka mid ah meelaha lagu talo dharka ee harqaamada noocyadooda kala duwan iyo goobaha kale ee lagu iibiyo dharka ee carwooyinka
maanta waxaan ku faraxsanahay ciidda iyo soo dhoweynteedii meeshan waxaan ku gadnaa alaabo oo fara badan sida baabuurta yaryar iyo ciidda hadda waxaa ka dhiman laba beryaha ka dhiman waxaan jecelnahay dadka oo nasoo booqanay inaan qanicna ayaan ku aan jecelnahay waxaan joognaa degmada jilib waxaan ku guri jirnaa diyaargarooya ciidda ciidda cabdaxa mubaarak waxaa harqaan aan ku talaynaa isgoodska daxabshiil mashquulkeena zaa'id waaye waxaan ku jirnaa diyaargarow ciida haween maalina shaqaynaynaa mashquulkaana zaa'id waaye tii oo bishan soo u dhalata mashquul soo u galnaba waxaa waaye waa zaa'id u shaqaynaynaa harqaanleyda magaalada deg- degmada jirib ayaan ka mid ahay bisha intay bilatay gudaheeda bulshadeena aad iyo aad bay u soo bateen waana insha allahu tacaala jaamkeeda iyo magaalada aad buu waxaa waa laga dareemayaa annagoo ganacsatada jirib oo ah waxaa weeye carwooyinka dharkii noocyihiisa kala duwan waan iibinaa dhammaanna waan ku dhownaa waxaa waaye dee magaalada meel kasta jaam waa sida inta jaam u tahay meel kasta jaam u tahay dadkana aad bay ugu dabaaldegayaan oo waxaad dareemaysaa magaalada saxmadeedii iyo sida ay u soo dhaweynayaan iyadoo munaasabadda ciidda ay ka harsan tahay wakhti kooban waxaa maamulka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay wadaan qabanqaabada diyaargarowga ciidda iyo barnaamijyada loo sameeyo bulshada maalmaha farxadda waxaan booqday goob ka mid ah meelihii ay ka socdeen diyaargarowga ciidda waxaan la kulmay qaar ka mid ah howlwadeennada barnaamijyadaasi waxayna iga warrameen waxyaabaha ay doonayaan in sanadkan ay ku soo bandhigaan musallaha macalin aadan ee magaalada jilib
waa hagaaga dhegaystayaal markaana waxaan soo gaaray halkii ay ku diyaargaroobayeen dhammaan ka qaybgalayaashii munaasabadda ciidul adxa almubaarak ee sanadkan iyo toddoba hijri ay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu tala gashay waa diyaargarow aad u qurux badan islamarkaana in muddo ah lasoo diyaarinayay taasoo runtii ay ka muuqata diyaargarowgiisa mid ka mid ah raggii guddiga qabanqaabada ciidda ayaa inoola jooga bal soo dhawow ciidda iyo bal diyaargarowga nooga warram
waan dhowahay idaacadda islaamiga andalus waan ku dhowahay caawa sida kuu muuqata waa habeen farxad weyn ay noo muuqato waxaana ku jirnaa diyaargarow oo ciidda kii ugu dambeeyey ciidda ayaana isku diyaarinaynaa goobta hadda aan joogno waxay ka mid tahay goobaha diyaargarowga sida weyn ugu socda ee magaalada ayay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ciidan in aan nabad iyo barwaaqo aan ku ciidi doono kooxaha u diyaarsan in ay sameeyaan fantasiyaasha ka dhici doona magaalada waxa ay sameeyeen bandhigyo kuwaasoo ay ku sameeyeen qeybo ka mid ah magaalada sida beerta shareecada iyo waddooyinka kala duwan ee magaalada jilib
jubada jubada jubada jubada dhexe baan joognaa jilib ilaa buale saakow ilaa salagle waaliga jubal wusto sheekh cali darawish waa kuwan ansaarti فتح الأقصى ويك أونا شهداء أولادي أنصرتا وقوا أنصرتي xilliyada mashquulka ciidda waxaa ka mid ah ciriiriga waddooyinka oo ay si xawli ah u isticmaalayaan dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxaan wareysannay qaar ka mid ah dadka ku shaqaysta gaadiidka fudud ee bajaajta waxay noogu warrameen mashquulka maalmaha ciidda iyo isticmaalka waddooyinka haddaan nahay bajaajleyda ku dhaqan degmada jilib ee waxaan haysanaa ammaan iyo khayr iyo wanaag si wanaagsan ayaan u shaqaysanaa amniaan haysanaa maalmaha ciidda oo kale shaqada torobo waaye maalmaha kale way ka duwan tahay annaga haddaan nahay bajaajley dheef ma ahane wax dhib oo aan ku qabno ma leh qorinul kuma taago nalama dilo ammaankeenna boqolkiiba boqol waaye shareecada ilaah ku hoos noolnahay maalinta ciidda oo kale waxaa waaye zaxmadda magaalada aad iyo aad ayay u badan tahay annaga waxaan ku nool nahay magaalada jirib waxaana ka mid nahay bajaajileyda ka shaqaysta oo magaalada jirib muruqooda iyo xooggooda ku shaqaystaanu nahay ilaahay mahaddiisa lama soo koobi karo ammaanka iyo nimcada iyo barwaaqada iyo waxa aanu magaaladan ku haysanno waa wax un allah subxaanahu watacaala aanu mar kasta inaan oga oga xamdi naqno uu mudan yahay alla weeye xilli allaale xilligaa doonta lix saac oo habeenimo toddoba saac oo habeenimo aan shaqaysannaa ninku iskiisa meel laga celinhayo iyo waddo xidhan iyo jid la gooyey iyo wax baqdin la dhaho midnaba ma jirto lacag baan hellaa afar iyo labaatanka saac ninku iskiisa inuu asagu isaga seexda mooyaane xageed u socotaa iyo xageed ka timaadda cid ku dhahaysa midna ma jirto wallaahi diyaargarowga ciidda maasha allah alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan bajaajley suuqa xoolaha waxaad u malaynaysaa saxmad baa ka jirta neef baad qaadi laba neef baad qaadi waad soo laabani haddana waad ku laabani haddana waad ku laabani in magaalada jilib caasimadda ay tahay marka zaxmaduna zaa'id ay tahay bajaajlada aan shaqaysanayno xaaladda aad ay u degan tahay bajaajleyda oo dhan way wada shaqaysanayeen jilib oo ah magaalo weyn xilliyada ciidda waxa ay caan ku tahay soo bandhigidda ciyaaro kala duwan islamarkaana soo jiita daawadayaasha ciidan oo ah ciiduladxal mubaarak wuxuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u diyaariyey bulshada fantasiyo kala duwan oo aad u qurux badan taas oo qabanqaabadeeda iyo diyaargarowgeeda si weyn loogu dareemayo magaalada jilib
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii ammaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا